magaalada bayraab yaalla ka qoobday kulanku ka hadlayay abaabulka dakhliga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo soo furiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed oo isugu heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda kulanku waliba diiradda laga saaray dardargeliyowka dakhliga gudaha si iska filnaasho maaliyadeed lankudira guulaha iyo caqabadaha jara xoojowka wadashaqeeyowka ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda dhaqaangeliyoka canshuuru cusub si kor lanka qaada dakhliga gudaha ee koonfur galbeeda wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed mudane qaasim maxamed abuukar oo furi kulanka dadweynaga abaabulka dakhliga gudaha koonfur galbeedana ku warbi walyaabo lagu ka hadli kulanka kulankan maanta wasaaradda iyo ganacsatada magaalada baydhabo wuxuu ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha dadkan loo wacyigelin lahaa inay bixiyaan canshuurta si dalka ugu gaaro horumar barwaaqo runtiisa aad la socotaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxay sameysay sanadii ugu dambeeyey horumar dhanka dhaqaalaha ah taasoo wax badan laga dareemay magaalooyinka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo sida horumarinta waxbarashada kaawayaasha dhaqaalaha amniga iyo kala dambeynta waxyaabahaas o dhan waxaa suurtagelin kara haddii canshuurta dadka ganacsatada magaalada baydhabo oo runtii uu soo dhabar adeegay inay dowlad dhiska soomaaliyeed iyo midda koonfur galbeedba qeyb weyn ka qaateen marka saad la socotaanba dowlad sedab waxay ku shaqaysaa waa dakli iyo canshuur ururin kadibna arrintaasi dadka si dib loogu celiyo si wax loogu qabto arrimaha muhiimku ah bulshada marka ganacsatada magaalada baydhabo waxaan marka hore u mahad celinaynaa dadaalkii faraha badnaa ay soo qabteen muddooyinkii burburkii kadib aasaasna u ahaayeen dowladiska soomaaliya haddana aan rabno inaan ugu mahad celinno marka hore marka xigtana dadaalkana meesha laga sii wado dadka lagu baraarujiyo qofka inuu u arko inuu canshuurta bixiyo wax isaga dantiisa ay ku jirto inuu arko inaysan ahayn wax loogu qasbaayo qofka inuu arko in isaga iyo mustaqbalka caruurtiisa iyo mustaqbalka dalkaba ay faa-iida ugu jirto inuu canshuurta bixiyo taas ayay ahayd kulanka wuxuu ku saabsanaa si dadka loogu mahad celiyo marka hore dadka wanaagsan ee canshuurta bixiya iyo dadka kaleba iyaga naftigooda inay ay maaragta canshuurtii bixiyaan si dowladda koonfur galbeed ay u noqoto dowlad awood badan meeshaad ay taagan tahayna meel kasareed ay sii gaarto salaad socotaanba koonfur galbeed waxay koobantahay saddex gobol gobolka shabeellada hoose baayi bakool saad la socotaan canshuurtu waxay ka caawin kartaa waddanka in amni la helo in la helo horumar arrimaha bulshada la gaaro horumar arrimaha bulshada waxaa lagu gaari karaa in canshuurta la bixiyo taas ayaa muhiim u ah marka waxyaabaha aan kala hadlaynay ganacsatada magaalada baydhabo marka waxaan leeyahay ku dadaala sidii sare loogu qaadi lahaa dakhliga wasaaradda maaliyadda kulankiiyo wasaaraddanka talagali waygelinga la tashiri la suubiyo bulshada qeybasha shaldow sida rogta ganacsigii oo ku dareeran ganacsada magaalada ururada bulshada iyo hay-adaha maxalliga ee ku horgalow deegaanada koonfur galbeeda